wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan cismaan jaamac aadan oo waraysi gaara siiyey idaacadda afka soomaaliga v o a ayaa waxa uu kaga waramay halka ay marayaan howlaha qabanqaabada imtixaanaadka somalilan iyo wakhtiga uu bilaabmayo
bismillahi raxmaan raxiim horta waa mahadsantihiin v o a waa ku mahadsantihiin inaa noo timaadaanona soo ziyaarataan imtixaanka qabanqaabo fara badan baanu u gallay sanadkan waxaa ugu badan wacyigelin aanu ardayda iyo waalidiintaba ka siinaynay waxaa qishka la yidhaahdo in aanu waxtar ahayn ee waxyeelo un dadka uu yahay waxaanu adkaynay imtixaanka sida loo ilaalin doono waxaa ka mid a dadka ilaalin doonaa ardaydii shaqada qaran shaqaalihii shaqada qaran oo aanu geynayno fasalada si macalimiinta ay ula ilaaliyaan waxaanu isku dayeynaa in aanu keeno qalab joojiya telefoonada ardaydu ay isticmaalayaan xadida ama hawada ka saara ayaanu isku dayeynaa inaanu keeno dadaalkayguu fara badan yahay aada iyo aad baa dadka ilaalinaya dadka awalba dee horta xafiiska imtixaanadu wuxuu ahaa xafiisyada ugu muhiimsan wadankan ilaa intii somalilan ay jirtayna imtixaan keliya oo ka baxay ama lasoo sheegay inuu ka baxay ma jiro imikana intiibaa lasii xoojiyey waxaanu ku rajo weynahay in guul laga gaari doono si wanaagsan imtixaankaasi uu dhici doono goormaa laga yaabaa si rasmiya inay ardayda ugu fadhiistaan imtixaanaadka imtixaanka waxaa loo fadhiisanayaa maalinta sabtida inagu soo socota oo bishu shan iyo toban ay tahay waxaanu dhammaanayaa bisha labaatankeeda ayuu dhammaanayaa waa fasalada dugsiga sare ee fasalada afraad iyo dugsiga dhexe hoose oo ah fasalka sideedaad intaasaa qaadanaysa shan iyo toban ku bilaabmaya labaatankana u dhammaanaya dhanka kale wasiirku waxa uu ka waramay tirada ardayda sanadkani u fadhiisanaysa imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe inta arday ee imtixaanka u fadhiisanaysa waa sagaal iyo toban kun sideed boqol iyo toddobaatan dugsiyada sare imtixaankan sanadkan inta fadhiisanaysaa waa sagaal kun lix boqol toddobaatan iyo lix ma jiraan iskuullo aan ka qaybgelaynin maxaan idhahdaa imtixaanka may ma jiraan somalilan intay ka kooban tahay inta iskuol ee ku taalla ama secondary ha ahaado dugsi sare ha ahaado ama dugsi hoose dhexe ha ahaado fasalka afraad ee dugsiyada sare fasalada sideedaad ee dugsiyada primariga ah kulli way ka wada qaybgelayaan cid laga joojiyana ma jirto farinta ugu dambeysa ardayda waxaanu faraynaa sidaanu baryahanba ololaha ugu jireen u faraynay inay kalsooni imtixaanada ku qaataan inay naftooda aaminaan in aanay isku dayin qish in aanay isku dayin telefoon inay la yimaadaan horena waa loo sheegay imkan waan ku celinaya telefoonada waa laga qaadi doonaa qofkana ciqaab baa la marin doonaa ku saabsan imtixaanka eegashadiisa rajadiisiiyo idilbaa ku xidhan mustaqbalkiisa ku xidhan wax badan inuu ku waayo ayaa suuragal ah oo noloshiisa taabanaya marka waxaanu yahay dardaarankayagu in qof waliba isagoo keliya iyo qalinkiisa wata uu tago goobaha imtixaanada oonu isku dayn inuu waxqisho sagalo mustafa xasan nuur v o a hargeysa